asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kasoo indhadhaabayno ama kasoo heemino ama kasoo dhegedhegayno ama kasoo aruurino ama aan kasoo qaqabanno ama aan kasoo heemino afkeenna hooyo taasoo ah mid horey u dhacday mid gooro dhexe dhacday iyo mid laga yaabo inay haddaba ay taagan tahay kuwaasoo sida silsiladoo kale isugu xidhan oo kala duwan kuwaasoo aan kusoo qaadanno rag la garanhayo wixii ay dhaheen iyo qaar aan la garanaynin wixii yidhi iyo kuwo kale oo laga yaaboba inay isla maantadan soo dhaceen xubnuhu waxay isugu jireen kuwo dhacdo ka sheekeeya iyo kuwo tusaale loo soo qaato iyo kuwo tilmaamo waaweyn bixiya iyo kuwo kala ahaan intaba looga faa'iido xubnuhu waxay u qaybsamaan qaybo aad iyo aad u kala duwan oo kala dheer qaar baa ka sheekeeya waxyaabo khatar ah oo dhacay oo nolosha bini'aadanka la soo darsay iyo waxyaalihii laga yidhi qaar kalea ka sheekaynaya barwaaqooyin dhacay iyo howlo caalami ah oo saasoo kale iyaguna lamid a xubinteenan maantana idamka iiba waxaan kusoo qaadanaynaa dhanka iswaraysiga iswaraysigu muxuu yahay waxaa jira wiilal caqli badan oo abayaashood iyo hoyooyinkood wax laga weydiiyo sida ninkii caanka ahaa ee muuse muuse cawl oo kale iyo markii la weydiiye la yidhi haween ka waran ee uu yidhi hooyaday waa caqli badnayd iyadaana saaka ila caqli xumay subaxdaa unbu ku sheegay hooyadii inay caqli xumay laakiin inta kale ay caqli badan tahay de waana hadal caaqileedo maba ahan inuu hooyada baa caqli xun naaga hooyada baa caqli badnayd buu yidhi saakana iyadaa ila caqli xumayd waa kii yidhi saasoo kale inta nin kale ayaa waxaa la weydiiyey oo la yidhi waryaa hooyadaa ka waran hooyada iyo aabbaha weliba isaga waa laysu raaciyo waxaa la yidhi hooyadaa iyo aabbaha ka waran kolkaasuu yidhi aabbahay malawadkii ayuu ku haminayey hooyadayna dhigatooyin bay ku darsatay aabbahay malawadku ku haminayey hooyadayna dhegatooyin ayay ku darsatay malawadka waynu isla naqaanaa baan filahayaa intayna afka hooyo taqaana ee xubinta xaarqaadeenka loo yaqaano ee xoolaha iyo dadkaba ayaa waxaa loo yaqaanaa dubur ama malawad waa qaybaha ay haddii la kuu sama ogol yahay saxradu soo marto ayaa la dhahaa malawad ama dubur waa qaybteeda hoose waxaa la dhahaa dubur qaybta korena waxaa la yidhaahdaa malawad waa qaybaha aan aqoonyahankeenu uusan waxba ka aqoonin ee uu ka dhegalayahay wuxuu yidhi markaa aabbahay malawadkiibuu ku haminayey hooyadayna dhegatooyinkii bay ku darsatay macnaha halkaa waxaad ka arkaysaa laba han oo kala duwan inay odaygii habartu kala wateen sababtoo ah odaygu wuxuu rabay macal caloosha iyo wax walba inuu isagu dam siiyo oo wax walbaba taladooda iyo arrinkooda isagu uu la wareego laakiin islaantu maxay rabtay iskaba daa isaga inta loo ogol yahay talada ee isaga uu haye ama talooyinkii isaga uu miisaamhayey iyo kuwii ku shaqaynhayey mooyaane waxay rabtay xitaa talooyinka uusan shaqada ku lahayn ee dadyawga martida xitaa talooyinka ay keeni doonaan inay ku darsato ayay rabtay halkaa waxaad ka garanaysaa qoys ismaandhaaf ka jiro inuu halkaa yaalay tusaale ahaan waa hadal shan meel ama lix meel u dhici kara waa hadal qaybo fara badan loo turjumi kara waxa uu yidhi aabbahay malawadkiibuu ku haminayey hooyadayna dhegatooyinkii bay ku darsatay labadooduba fikirra waaweyn oo mid walba inuu midka kale liqa ah ayaa ka guuxayey taasaa ina tusinaysa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi duq iyo dameeraba waa la rartaa marka lagu leeyahay duq iyo dameeraba waa la rartaa afligaada ma ahan waxaad arkaysaa hooyooyin waaweyn oo ilmihii ayeyda ay u ahayn ilmihii uu dhalay xumbaarsan oo ku rafaaday dhinacaas ayaa laga wadaa oo duqayda saasaa lagu guura ama waaba la rartaayo caqligaa loo sheegaayo arrimo dhacay iyo dhibaatooyin jira yaa la dhahaa or soo xal sidaa weeyaan